dadkan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa tilmaamay inay hanjabaadyo kala duwan kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxa ay sidoo kale ka dhawaajiyeen in muddo toddoba bilood oo xidhiir ah ay hanjabaadyo kala kulmayaan shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka iyo xafiiska maamulka gobolka banaadir iyagoo sii hadlaya ayaa waxa ay tibaaxeen in warqad dhulkooda si xoog ah looga qaadanayo uga imaatay dhanka saldhigyada madiina iyo garisbaaley islamarkaana lagu wargeliyey in ay muddo toddoba maalmood uga baxaan guryahooda waxay ku saabsantahay cabashadeenna muddo ilaa iyo toddoba bilood ah ayaa maalin kasta naloo soo sheegayaa qolona daba taagan oo inayna bara kiciyaan rabo oo dawladdana ku jira qaab famil ahna hoose oo qoys ah waxaan rabnaa in dadka iyaga aa nala ka qabto annaga ma nihin cidna ma dulminayno annagaa nala dulminaya ani qofka maa lii sheeg warqadaana lagu keenay toddoba maalin uu guuraa lagu yii intay ku socotaa marka marka hore annaka waxaan nahay dad meeshan soddon iyo lix sannadood soddon iyo shan sannadood iyo toddoba bilood deggan aadna ogaataan cidda soo qorta waraaqaddaas la sheegaaya iyo meeshay ka timid iyo ninkii soo xadda waxaa la sheegay in wasiir uu sixiya noola sheegay nin wasiir uu ku sixin yahay ma naqaana wasiirka wuxuu yahay noolama sheegin nimanka taleefon noola diran waxay yidhahan wasiir baa sixii caan oo la yaqaano ayay yidhaahdeen dowladda federaalk ayaa ku caanbaxday barakacinta iyo boobka dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona saacadihii lasoo dhaafay warbaahinada ka howlgala magaalada muqdisho ay soo tabinayeen dad badan oo xoog looga barakiciyey guryahooda